kulanti waan dhegaystayaal dhammaantiinba meel waliba o aada joogtaan waana labay labaatanka bisha julaay sanada labada kun saddex iyo tobanka kusoo dhawaada dhegaystayaal warka redio wardheer dowladda soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in deymaha soomaaliya lagu leeyahay in laga saamaxo uu caalamka shuruudo adag ku xirayo kadib markii wasiirka maaliyadda soomaaliya uu dhowr mar shirar muhiima ka sheegay muhiimadu ay soomaaliya u leedahay in dhaqaalaha iyo weliba deynta lagu leeyahay laga cafiyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya jamaal barrow ayaa waxa uu sheegay in cafinta deynta soomaaliya lagu xiray shuruud ah in soomaaliya aanay lacag dambe qaadan doonin si lacagahaasi loogu cafiyo wasiirka ayaa shacabka iyo weliba guud ahaan mas-uuliyiinta dowladda ugu baaqay inay ka shaqeeyaan arrimahaasi maadaama ay xilligan adag tahay in soomaaliya aanay qaadanin lacag deyn ah haddii ay doonayso in lacagaha kale oo caalamka loogu leeyahay laba iyo labaatan sano kadib laga cafiyo dowladda shir kastoo looga hadlayo maaliyad waxay geysaa deenta hanalaga dhaafo deentan hanalaga dhaafo deentan hanalaga dhaafo shirkii ugu dambeeyey waxaa ka soo baxay waxaa la yidhi oo wasiirka maaliyadda tagay deenta waa ladinka dhaafaaye amaad deen qaadataan haddana deen haddii lagaa dhaafo inaan deen qaadana lagaa rabaa deenta waa lagaa dhaafaaye amaad deen qaadataan waxayna ka mid noqonaysaa shuruudaha naftikaa lagugu xidhayo lagu dhahayo deen haddii hadda la dhaafayo ilaa intaas deen inaadan qaadana lagaa rabaa labaatan sano konton sano inaadan deen qaadana lagaa rabaa waa kasoo bixi kartaa looma imaqaa maxaa hadda kontonuun oo fududayn karaa marka kontonuun waxaa ku jira qodob dhahayo restructuring in laga hadlo beentii laga hadlo waxaan helaynaa marka blog nala noo sooda advocate noo sameeya haddaan la imaano shuruudihiina laga sameey ay dhahaan war soomaaliya war waa soo dhuudahaya diintii laga dhaafo ama ha laga fududeeyo inay dhahaan way dhici kartaa laakiin waxay ku xiran tahay aninkana way nagu xiran tahay inaan diin qaadanaynin intii oo waktina haddiina loo qabto laga gaarayo shuruudan ku aadan haddii soomaaliya deymaha laga cafinayo ay tahay inaanayba lacag deyna dib u qaadanin ayaa waxay kusoo aadeysaa xilli dhaqaalo darro baahsan ay guud ahaan dalka ka jirto taliyaha ciidanka ilaalada wadooyinka soomaaliya jenaraal cali gaab ayaa waxa uu si weyn kaga cabtay wada shaqayn la-aan uu sheegay inay kala dhexayso booliiska iyo weliba guud ahaan maamulka gobolka warbixintan waxaa magaalada muqdisho kasoo diray wariyaha redio wardheer maxamed nuur amiin
taliyaha ciidanka ilaalada wadooyinka jenaraal cali gaab ayaa waxa uu ku eedeeyey ciidamada booliska gobolka banaadir iyo sidoo kale maamulka gobolka in ay wada shaqayn la-aan kala dhexayso ciidamada ilaalada wadooyinka cali gaab ayaana ka cawday inaysan lahayn ciidamada taraafikada ilaalo qaas ah iyo sidoo kale inaysan hubaysneyn wuxuuna sheegay in goobaha qaar ay gaaraan oo keliya marka ay ka dhacaan shilalka ayagoo weliba farta wadnaha ku haya ciidanka nabadgelya wadooyinka wuu uga maqan yahay wadada soddonka iyo waddada ciidamada midna ma joogo ciidan taraafka waxaan tagnaa markii shil laga soo sheego annaga oo wadnaha farta ku hayna ciidanka nabadgelyada waddooyinku ma aha ciidan hubaysan mana helno haddii ay gobolka banaadir ahaan layd iyo haddii ay booliska soomaaliyeed ahaan layd iyo haddii ay ahaan layd maamulka degmada meesha shilku ka dhacay kuma hayno wax ciidan ah oo annaga nagu taageerayo shaqadayda oo amniga sugayo nalo kuguma talagelin oo ma haysano ciidan hubaysan oo mootada raaca ma haysano gaadiid aan mootada ahayn ayagiina way burbureen gabaabsi ayay ku soo aruurtay shaqadii ciidanka nabadgelya wadooyinka sababahaas daraaddood ayaan u dhaafilaanahay jidka wadnaha oo asagana aan ka taaganahay cali maxamed xuse cali gaab ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in cabashooyin dhowra uu u gudbiyey gudoomiyaha gobolka banaadir tarsan uuna kala hadlay in lasoo gaarsiiyo mootooyinka shilalka cabiro waxa uuna sheegay in gaadiidkii ay ku howlgeli jireen ciidamada taraafikada uu gabaabsi sii maraya intooda badana ay celidoobeen waxaana muddooyinkii ugu dambeeyey sii yaraanayay howshii ay ka hayeen wadooyinka magaalada muqdisho ciidamada ilaalada wadooyinka ee taraafikada ayagoona sababo ammaan ugu tagay meelaha qaar waxa uuna sheegay in aan la daryeelin ciidamada taraafikada ee ka howlgala wadooyinka magaalada muqdisho dadka arrimahaas ku shaqada leh way noo jeedaan ilaa qoraalka saddexaad ayaan gudoomiyaha gobolka u geynaya oon uga hadlayo mootooyinka shilalka cabira kuwii ugu dambeeyeyna labadii kun iyo koowina sii ilaa ay haddana ma hayno maba loo soo jeedo idinkaana weydiinaye waxaan tiri saaraynayaba weeraryihiin shaqada nabadgelya wadooyinka muddooyinkii ugu dambeeyey dambeeyey ayaa wadada ugu mashquulka badan magaalada muqdisho ee maka almukarama waxaa ku yaraanayay joogidda ciidamada taraafikada ee ayaga haga baabuurta u kala gooshaysa qeybaha kala duwan ee magaalada muqdisho waxaana arrintani lagu aaneeyey inay qeyb ka tahay ammaan darrada muddooyinkii ugu dambeeyey ka jirtay magaalada muqdisho iyadoona ciidamada taraafikada ay ahayn ciidamo hubaysan mana jirto ciidamo boolis ah oo si gaar ah u ilaaliyo ciidamada ilaalada wadooyinka ee ka howlgala gudaha magaalada muqdisho maxamed nuur wardhe radio muqdisho
xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in shurweyne ku saabsan ammaanka qaranka la qaban doono dhowaan iyadoona shacabka soomaalida ugu baaqda inay ka qeyb qaataan xasilinta dalka iyadoo dowladda federaalk ee soomaaliya ay wado dadaalo dhinacyo badan sida wasaaradda ammaanka gudaha dalku ay sheegtay ayaa waxaa la doonayaa in arrimaha ammaanka diiradda la saaro iyadoona loo baahan yahay in hanti iyo weliba dadaalo fara badan lagu bixiyo sidii ammaanka dalka loo xoojin lahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka soomaaliya cabdikariin xuseen guuleed ayaa waxa uu dhowaan sheegay in dowladda ay qorsheynayso shirweyne qaran oo looga hadlayo guud ahaan ammaanka dalka isagoona rajo wanaagsan ka muujiyay in shirkaasi ay kasoo bixi doonaan go-aano iyo weliba talooyin waxtar u leh ammaanka dalka dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa siyaabo kala duwan loogu eedeeyay falal amni daraa oo dad badan ay ku dhinteen oo gudaha muqdisho ka dhacay waxaana sidoo kale amniga uu marayaa meel aan wanaagsanayn iyadoona sanado ka hor isbedelo badan ay amnigu ku yimaadeen marka la fiiriyo gudaha magaalada muqdisho gudoomiyaha xisbiga u cid ee somalilan faysal cali waraabi ayaa ku eedeeyay xukuumadda madaxweyne siilaanyo inuu faraha ka bixiyey waxyaabihii loo soo halgamay sida uu hadalka u dhigay iyo weliba madax banaanida uu ku tilmaamay in somalilan ay haysatay waxa uu sheegay faysal cali waraabi in heshiiskii turkiga uu dhibaato ku yahay somalilan sidoo kalena ay muujinayso in somalilan ay tahay maamul goboleed ka mida soomaaliya cabdirasaaq ciyaale arrin kale isku ogeyn inuu magaalada saay arrintan iskumaan ogeyn waxyaala fahmiya arrintan isku ogeyn uu yiri saddex maalmood isug arrintana waxay ka mid uun hogaanka dalka ee ee hanaabiya qofba wuxuu doono ku hadlayo cid wadankan talad kusoo ururtaayoo accountable loo yahay aanay jirin bay ka markhaati kacaysaa dowladdu intii dadkan isku yimaadaan reer somaliland aqoonyahanta iyo siyaasiyiintu isku yimaadaan isku keentay magaalada saaye naxdin iyo magaalada saaye lexija dalka laga qabaa dowladda waan arkaa wax ku kacayso dowladda waxa weeye waa casaabad baan odhan karaa dana gaala leh oo si ay dalka u boobiyaan aad moodin inay qaarad kale ka yimaadeen oo dalka u dhalan marka aniga waxaa noqday target laana waxaan ahay ninkii waxaan noqdon saa ninka equid snowda ninka maraykanku eryanayo ee sirtii sheegay sirtii laga baqay baan waan sheegay inaan dalkan hogaankii gacan gacan kala galay waxaana ka muujinaysaa siduu wax u socda waxaa ka muuqata siday u farxeen ra-iisul wasaaraha soomaaliya heshiiskii turkiga oo inagu saa u taagan laynaga dhigay dowlad goboleedkii shanaad iyagu afar tii shanaada waa inaga marka markaan leynay war tala loo baahan yahay in la tashaa loo baahay laisku yimaado talada waxaa ka soo baxay to kow dalkaa la qiimeynaya qaar ka tirsan xisbiyada iyo weliba siyaasiyiinta somalilan ayaa siyaabo kala duwan u micneeyay heshiiskii dowladda federaalk iyo weliba maamulka somalilan ay ku kala siixdeen magaalada istanbul ee wadanka turkiga taas oo qodob ka mid ah uu si aad ah u faahfaahinayay arrimaha la xidhiira duulista hawada soomaaliya iyo weliba qaabka loo qeybsanayo taasoo somalilan iyo weliba soomaaliyaba ay ku heshiiyeen in guddi wadajir ah ay ka shaqeeyaan arrintaasi halka warkaasi idinkaga imaanayana waa radio wardheer ugu yaraan afar qof oo isugu jira rayid iyo weliba askar ayaa ku dhintay toban weeraro oo kooxo hubaysan xalay ay ku qaadeen xarumo ay ciidamada ku leeyihiin gobolka sinai ee dalka masar weeraradan ayaa ka dhacay labada magaalo ee ugu waaweyn gobolkaasi ee rafax iyo weliba al cariish weeraradan ayaa la rumaysan yahay inay geysteen kooxaha islaamiyiinta ee ku sugan gobolka sinai iyadoo la xaqiijiyay inay ku dhinteen laba qof oo rayida iyo weliba afar ka mid a askarta militariga iyo weliba booliiska dalkaasi weeraradan ayaa kusoo aadaya xilli qaar badan oo ka tirsan deegaanada wadanka masar ay ka soconayaan banaanbaxyo lagu diidan yahay in qaab xoog ah militariga wadankaasi ay awoodda madaxtinimo kaga muquuniyaan madaxweyne mursi warkii oo aad kala socoteen idaacadda wardheer khiyaarey waa naga intaa waxaana idin akhrinayay anigoo ah maxamed cusmaan waana inoo mar kale haddii alla idmaynta ka horeysa nabadgelyo